Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaane ayaa magaalada Muqdisho ku soo xiray tababarkan oo lagu baranayo cilmiga kombiyuutarka, caafimaadka iyo saxaafadda kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlay muhiimada tababarka ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in ay bulshada ugu adeegaan aqoonta ay barteen.
waxaa koraa waa maskaxda qolofkoo koraa iyo jidhkoo koraa macno badan ma laha haddii aan maskaxda korin maskaxdana waxay ku kortaa aqoontay ku kortaa ilaahay markuu leeyahay wallaahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a waxaad ka soo baxdeen uurka hooyadiin idinkoon waxba aadan aqoonina ilaahay markaasuu uu daba dhigay wa jacala lakum usamca waalabsaara waalaf'ida wuxuu idin yeelay dhiga wax maqlo indho wax arko iyo qalbi wax weeleeyo ayuu idin yeelay lacallakum tashkuruun haddii ilaahay uu indho ku siiyey ou gacmo ku siiyey ou lugo ku siiyey ou qalbi ku siiyey asaad ka faa'iidaysan weyso waxaad ogaataa inaad tahay midka khasaaray inaad adiga tahay marka waxaad ilaahay uga mahad celisiin dhallinyaro idinkiinda la mid ah ee wakhtigiinnoo kale ku jiro oo badan ee fasahaadsan inay jiraan ee waddada qalloocan ku leexday ama ha aado daroogo ee taabuu xashiish bakhti xaaraan kalaabyada dhex fafadhiyo waa laga yaabaa inaad wax badanoo ka mid aad ka warraysiin haddii ilaahay inta kaa soo weeciyey waddada toosan ilaahay ku waafajiyey horta alxamdulilaahi dheh soomaalida maanta joogto qur'aankaasay ku yihiin gabdhahayna qur'aankusay ku yihiin waa inaan isweyddiinnaa sibinaarku keliya inuu noqdo keliya maaha in wax la faafagaara keliya maaha waa in si dhab a laysula hadlaa aniga hadda waxaa ii keenaya inaan intaa taagnaado intaa hadlo laakiin markaa idinkaydin arkay waa jadboonayaa arrintaasi waxay u baahan tahay inaan u istaagno maalmaha qaarkood waxaan qabaa aniga dhallinyaradan intaana lama wada helaaye inkastoo dee baalkaana gubaayo magaaladan siinaa idinkaa iska leh nadaafadeeda inaan ka shaqayno